maamulka isbitaalka degmada balcad ayaa codsaday in gargaar daawee la deersiiyey maadaama laka jaray xilliga kuleele ku kumida dhakhaatiirta koolgalow isbitaalka degmada balcad iyo weliba usi sheegay in isbitaalkuusa ambaahanye galanka gobodow iyo oona bilaawdeen xilliyo kuleele waaniyo dilaaca koran xanuuno isu kumidaya shiban biyoodka isbitaalka guud ee degmada balcad runtii intaan qalqi aad arkaysaan ee bukaanadana labadiisi saddexdiis saakay baxeen oo saacadda markii hadda loo fiiriyo taas waxay susaysaa nambaro badan inay isbitaalka soo booqdaan ay ku taxan yihiin isbitaalka iridda markay kasoo galaan lacag la-aan bay ugu soo galayaan wax lacagna lagama qaado qalkhiyaan tirada badan aa ujeedaanna qalkhigiisa kale saakay baxeen intaan qofoodna s o s iyo communitiga inta badan keligood ma xamili karaan waxay u baahanyiin gacan saddexaad oo ka saacida hadday ahaaleed maamulka hirshabeelle gaar ahaan qaybta wasaaradda caafimaadka inay garab naga siisa ayaan si cod farindheer ugu daraynaa dhakhaatiir ahaan in ay baaya caafimaad halkan ka jirta sidaa wada ogsoon tihiin waxaa nooga soo food leh bilaha maarso iyo abril waa bilaha ay badan doonto shubanka waa diyaaryada meela diyaaraya ku xalinana aniga ma haysano oo koleera lagu talagalay waxaan u baahanahay xarumo koleera ah oo koleeraa ku daaweyno shubanada ku daaweyno maadaama isbitaalka uu yahay isbitaalka keliya ee degmada oo fangareeyo oo oo xataa marka qaar waxay keentaa iskudhacyada khilaafyada ay sal u noqotaa marka saameyn aada u weyna kulaa deegaanka xaalufinta dabcan waa og jirta deegaanada galmudug waa kuwa aada u baahsan dabcan xaalufintuna saameyno badan ayay ku leedahay deegaanada galmudug iyo weliba dadka iyo weliba dhinaca caafimaadka dhaqaale iyo mid bulsho intaba waa ay jira